waxaa inuu go-doon geliya isku diyey nimanka nabadiidka ma fahanti buundo kamid a buundooyinka ugu ugu halbowlaa ee ahayd sida tuulooyin badan dadkii shacabkii halkaas deganaa hadday tahay dalagii ay soo beerteen qudaartaay magaalada keeni lahaayeen maxaala qaakii kala duwan ee muqdisho looga keenay degmada soo gelin lahaa meelaha uu soo mar lahayo uu ahay mafahant haye hadda degmada go-doon miyay ku jirtaa maya waddooyin kale waan leenahay laakiin halbowlaha ee tuulooyin badan sida farxaan mil lahay jirow cabdacle buulasheekh hadiimin gaywarow iyo tuulooyin kale oo kala duwan oo halkaasi eriyadaas oo buundada lago oo la gooyey dhankooda ku tiirsan yihiin kuwaasaa inta badan hadda saameyn ku yeelinay marka laakiin degmada hadda raashinkii waxaas waa soo galaa laakiin waa waddo wadooyin kamid ah halbowlayaasha kamid ah waaye marka laakiin wadooyin kale waa leenahay oo magaalada soo gelayso kabaxayn oona ka baxayn waa tahay marka buundadan la jaray ama gebigeedba dhulka la dhigay maxaa saameynaya degmada ay ku yeelan kartaa saameyn weyn saameyn weyn waayo waa halbowlaha dadka deegaanka ama degmada qoryooley buundadan waa buundo la dhisay kun sagaal boqol kontonkii xilliga talyaaniga oo waddanka joogay aheyd marka buundadan waa buundo halbowlu ah saameyn weyn ay ku yeelinaya dhanka bulshada qeybeeda kala duwan dhanka hoolaha dhanka dhan kastaba adi oo beeraleyda hadday tahay